dhegayso wararka codka gobollada dhexe
labada subaxnimo
toddobada iyo barka duhurnimo
halka habeenimo
war helaa tala helaa yuusan ku dhaafin wararka codka gobollada dhexe
bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal ku soo dhowaada warkii duhurnimo ee warbaahinta codka gobollada dhexe qodobada duhurnimadan hadduu alla idmo aad ku maqli doontaan warkeennana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya oo magaalada baracsaris kula kulmay guddiga ammaanka iyo siyaasadda ee waddamada midooda yurub xil wareejinta guddoomiyaha golaha shacabka oo maanta ka dhacday magaalada muqdisho galmudug oo sanad jirsatay iyo siyaasiyiinta qaar oo ka hadlay waxqabadka maamulka galmudug ee sannadkaasi bannaanbax dowladda federaalka soomaaliya looga dalbanayo inay xorriyaddiisa dib ay u soo celiso maxamed cabdi xasan afweyne oo maanta ka dhacay magaalada cadaado ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nasaj oo u hambeliyey suxufiyiinta soomaaliyeed maanta oo ku beegan tahay maalinta saxaafadda caalamka ergeygaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya oo bogaadiyey geesinimada iyo dadaalka saxafiyiinta soomaaliyeed ee maalinta saxaafadda adduunka oo maanta ku beegan hay-adda a c r c oo war ka soo saartay afduub loo geystay mid ka mid a shaqaalaheeda ajaanibtaha ee ku sugan magaalada muqdisho madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta oo ballan qaaday inuu sii wadi doono xal u raadinta nabadda soomaaliya amisom oo howlgalkeeda ku darsaysa la kulanka bulshada si loo gaaro aragtida ay ka qabaan xarakada al-shabaab akhbaaraadka caalamka warkeenna duhurnimo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn qaramada midoobe oo sheegtay in donald trump uusan ka bixinin heshiiskii nukleerka ee iiraan iyo sacuudiyaan kuwantanamo bay lagu hayay oo dalkiisa loo wareejiyey qodobadaas iyo wixii nugu soo kordhay aad maqli doontaan intaan ku guda jirno warkeenna duhurnimo iminkase
warar ku salaysan xaqiiqada ka dhegaysa mar walba warbaahinta codka gobollada dhexe idaacad lagu qabo kalsooni la hubo wararkeeda waa warbaahinta codka gobollada dhexe warmoog waa qof aan la socon wararka codka gobollada dhexe ee ku xirnow oo ka dhiga wehelkaaga koowaad codka gobollada dhexe
mar kale duhur wanaagsan dhegaystayaal waa duhurnimo khamiisa taariikhdu ay ku beegan tahay saddexda bisha shanaad ee mey labada kun toban iyo sideedda intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warkeenna duhurnimo haatanna u diyaargarooba warkaas oo faahfaahsan oo maanta idiin akhriyo anigoo ah cabdulaahi xaaji aadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baraasalis kula kulmay guddiyada ammaanka iyo siyaasadda ee waddamada midooda yurub ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khirre ayaa magaalada baraasalis ee caasimada dalka biljimka kula kulmay guddiga ammaanka iyo siyaasadda ee midooda yurub oo ka kooban safiiro si toos ah ugu jawaaba wasiirada arrimaha dibadda ee dalalkooda intii uu socday kulanka ayaa ra-iisul wasaare khirre waxa uu gudbiyey fariinta dowladda waxa uuna caddeeyey in hadda ay jirto rajo wanaagsan oo ku aadan soo kabashada iyo horumarka dalka soomaaliya ayna muhiim tahay in rajadaasi laga miro dhaliyo isagoo xusay in dowladdu ay ka go-an tahay in ay fuliso dhammaan qorshayaasha horumarinta dalka safiirada midooda yurub ee ku sugan kulanka ayaa waxa ay muujiyeen inay si buuxda u taageersan yihiin qorshaha dowladda federaalk soomaaliya iyo in sida ugu fudud loo hirgeliyo iyaga oo si qoto dheer u fahmay caqabadaha soo wajahi kara dowladda inta lagu guda jiro ka miro dhalinta qorshayaasheeda qodobada ugu muhiimsan ee kulanka lagu falanqeeyay ayaa waxaa ka mid ah in boqol milyan oo yuuro oo deeq ah si toos ah loo siiyo dowladda federaalk soomaaliya in siddeetan milyan oo yuuro oo midooda yurub ay ku bixiso dadaalada xasilinta dalka iyo in taageero joogto ah la siiyo ciidanka amisom lacagta sida tooska loo siinayo dowladda iyo tan lagu bixinayo barnaamijka xasilinta waxaa la ansixinayaa dhammaadka bisha may iyada oo doodaha la xidhiidha kabaaraandegidda taageerada joogtada ah ee ciidanka amisom ay sii socon doonaan ilaa dhammaadka bisha juun ee sanadkan ra-iisul wasaare xasan cali kiire ayaa inta uu ku sugan yahay magaalada baraasalis ee caasimadda dalka biljimka waxa uu kulamo la qaadan doonaa qaar ka mid ah safiirada wadamada midooda yurub kuwaasi oo uu kala hadli doono sidii soomaaliya ay taageero buuxda u siin lahaayeen wadamadooda xilwareejinta gudoomiyaha golaha shacabka ayaa maanta ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa maanta xilka gudoomiyenimo ku wareejiyey gudoomiyaha cusub ee golaha shacabka uu dhowaan doortay waxaana gudoomiyihii hore ee golaha shacabka maxamed sheekh cusmaan jawaari uu kula dardaarmay gudoomiyaha cusub inuu la shaqeeyo baarlamaanka sidoo kalena uu la xisaabtamo golaha wasiirada gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ayaa maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ugu hambaliyeeyey xilka guddoomiyenimada golaha shacabka isagoona u rajeeyey inuu ilaahay la garab galo xilka weyn ee loo dhiibay gudoomiyihii hore oo ka hadlayay xilwareejintana hadalladiisi waxaa ka mid ah mudane guddoomiye waxaan kugu kugu hambalyaynayaa kalsoonida lagugu doortay xilka hogaaminta xafiiska guddoonka golaha shacabka baarlamaanka tobnaad ee soomaaliya waxaan allah subxaana wa tacaala kaaga baryaynaa inuu xilka kula garab galo anigana waxaa farxad ii ah inaan halkan si rasmi ah kugu gud- kugu soo gudbiyo warbixinta xilwareejinta maadaama baarlamaanka sideedaad sanooyin ka ba- ka horba u eh, ka horba uu dumay ma jirin wax xilwareejin dhab ah oo baarlamaanka sagaalaad uu ka dhaxlay sidaas daraaddeed warbixintan iyo xilwareejinta noocan ah oo lagu wareejinayo xafiiska guddoonka iyadoo ay wada goobjoog yihiin markii eh, eh, ay wada goobjoog yihiin xubnaha guddiga joogtada ah ee golaha shacabka waa waa tii ugu horeysay tan iyo markii lasoo tan iyo markii eh, laga soo baxay marxaladii kumeelgaarka ahayd ujeeddada warbixintan looga qol leeyahay waxaa ka mid ah inaysan naga dhumin taariikhda iyo cusub dhowrka hay-adeed ee golaheenna iyo gudoomiyaha guddoomiyaha cusub oo u fududaynayso isu- isudugidda howlaha golaha iyo ambaqaadka howlgalkiisa waxaa hog warankani ku ba- eh, eh, si kooban ugu dhamaystiran xogta ugu eh, ugu sa- eh, eh, xogta ugu sahlaysa howlgalkiisa eh, eh, maaraynta arrimaha ugu muhiimsan ee hadda socda iyo kuwa qabyada ah oo hay-adeena oo ka mid ah hay-adaha ugu muhiimsan ee dowladda haddii aan in yar kaaga soo koobo howlaha barlamaanka xukuumaddu laga dhigaysto wixii horumar ah ay xukuumadda barnaamijkeeda u hirgelay ama wixii eh, caqabad ah oo ka oo ka ka jira ama sidii hero- sida xorxasaadku uu qabo haddii ay jiraan xildhibaano u baahan in loo yeelo wasiir ama wasiiro ka tirsan xukuumadda si su-aalo oraaheed ama caddeymo loo weydiiyo barnaamijka barnaamijkan weli si buuxda uma dhaqangelin eh, ba- barlama- eh, barlamaanka toban qorshe howleedka guddiyada golaha shacabka si waafaqsan ee hoosaadka golaha intii lagu guda jiray muqaanka fadhigii labaad waxaa si dhow aan ula hol- ula howlgalay guddiyada joogtada ah ee golaha kuwaasoo guddi walba uu soo gudbiyey qorshe howleedkii guddi walba oo aan ku howlanaa laba kun iyo sideed eh, laba kun toban iyo sideed ilaa laba kun iyo labaatanka kuna wada dhan yihiin xilka guddi walba oo oo ugu cabaaran xagga sharci dejinta xagga korjoogteynta xagga eh, ma- matalaadda eh, matalaadda dadweynaha tababarada cilmi baarista iyo wixii la mid ah oo wada mud- oo wada mudaysan iyo miisaaniyadda ah, miisaaniyadda ay u baahan yihiin in lagu ah, lagu fuliyo qorshahan wuxuu ku fududaynayaa isduwidda howlaha gudi- ah, gudiyada malaha iyo qolahuna wuxuu ah, ah, qolahuna wuxuu qorshahan ansixiyey banaanbax dowladda federaalk soomaaliya looga dalbanayo inuu xorriyad helo ganacsade maxamed cabdi xasan afweyne ayaa maanta ka dhacay magaalada cadaado ee xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug sida warkan uu nugu faahfaahinayo waryaheenna mubaarak maxamuud sheekh aadan dibadbaxan aadka u ballaaran ee maanta ka dhacay magaalada cadaada ayaa ahaa mid dowladda federaalk ee soomaaliya looga dalbanayay in ay ka shaqaydo sidii xorriyaddiisa u heli lahaa maxamed cabdi xasan oo in ka badan afar sano ku xiran dalka biljinka dibadbaxna way kasoo qayb galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug madaxweynihii hore ee maamulkii ximan iyo xeeb ku-xigeenkiisa odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku sugan dalka biljinka waxay ku codsadeen in uu dowladda biljinka ka dalbado sidee maxamed cabdi xasan xoriyadiisa uu dib ugu heli lahaa dibadbaxayaasha oo socod dheer ku soo maray jidka dheer ee laamiga ayaa ugu dambayntii waxay isugu yimaadeen goob fagaaro ah waxaana halkaas ugu horreyntii warbaahinta kula hadlay gudoomiyaha degmada cadaado cabdulaahi cabdiraxmaan xuseen tootoole iyo qaar ka mid ah dibadbaxayaasha dal islaameed ugu xidhan ay- labaatan muddo afar shan sano ku xidhanya meeshaas wax hays- maalinna maxkamad inta la hor keenay dembigaana lagugu haystaa lama dhihin marka waxaana arrintaas soo day kara oo wax ka qaban karaa waa dowladda soomaaliyeed dowladdii soomaaliya adaa ka wakiila qarankii soomaaliya adaa ra-iisul wasaare u ah maanta adaa jooga qalinkaagaa waxgooya waxaan kaa codsanaynaa inaad uga faa'iidaydo oo maanta ninkaas mas-uulkaas muwaadinkaas soomaaliyeed ee sharci darrada ku xihan inta ka badan in ka badan shan sano ilaa lix sano ku dhowaad in maanta uu xorriyaddiisa helo oo uu qalin waraaq u dhiibnay wuuna naga ballan qaaday ninkaas maarad suudayntiisa dadka ku xihan oo maxaabiista dibadda ku xihan oo uu ka mid yahay muwaadilkaas muxuu ahay ganacsadaha maxamed cabdi xasan afweyne dowladda dhexana waxaan ku ammaanaynaa sida door kale oo ay kaalinteeda uga qaadatay oo dowladda hore ay uga duwan tahay mudane ra-iisul wasaare waxaanu kaa codsanaynaa oo aanu madaxweynehennii hore ka codsannay oo dowladda federaalka aanu ka codsanaynaa muwaadilkaas xihan ee maxamed xasan cabdi afweyne
waxaanu ka codsanaynaa eh, nin walba kasta oo madaxa oo ama ra-iisul wasaare ah ama muxuu ahay madaxweyneha ama howl eh, u shaqeeya dowladda oo ma- mas-uul naga ah aabbe inuu noo yahay shacabka soomaaliyeed oo dalka ku nool inuu aabbe u yahay ayaa anagu aaminsannahay
arrinta cab- maxamed cabdi afweynena deegaankeenna iyo galmudug oo dhan waxay u tahay fursad ayay iyaga laftooda u tahay gacantaynay ku jirtaa galmudug iyo iyo deegaankaanu haddaad keentiin maxamed cabdi afweyne taariikhda inta aad nooshiin cimri cimri daa'im annaga idin ballan qaadayna inaad dalkay dadka batashiin laakiin waa inaad arrintaas ayada ah gacantiina ku jirtaa mubaayacna la gala ballan waaye haddaad keentiin maxamed cabdi afweyne inaad deegaankaanu inta aad nooshiin siyaasad ahaan in la taageero inaad cabdi keenta bahaan cawa doonaya adow dacal baa tihiyo geesigii rumad haddana gamba maay sidaho garayaad u timid gacal inaad keenta bahaan geesiyow rabnaa garbaha ina qabana bahaan geesiyow rabnaa go-aankeenna aad u maqal cabdi goobta keen
wasiire ka tirsan dowlad goboleedka galmudug madaxweyne ku-xigeenkii hore maamulkii xiban iyo xeeb mudane cabdiraxmaan cabdulaahi shaati cadde iyo madaxweynihii maamulkaasi maxamed cabdulaahi macli aadan tiicey ayaa dhankooda waxay si wada jiraa dowladda federaalk ee soomaaliya khaasatan ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ku sugan dalka biljinka ay uga dalbadeen in uu dowladda biljinka kala hadlo sidii xorriyaddiisa uu u heli lahaa ganacsada maxamed cabdi xasan
in arrintaas eh, maxamed xasan uu arrintaas u galo hoos u galo mada- en, ra-iisul wasaaruhu isla markaasna uu nagu cuqdo tiro inaan leenahay dowlad habsan shacabkeeda u doodaysa meel walba ka dabagelaysa isla markaasna aan u ogolayn shacabkeeda inay xaqdarro lagu haysto muddo intaas la eg oo ah laakiin si sharci darraa intaas oo sano in dowlasheeda iska haysato soomaaliyana waxay ku tahay muxuu ahayeen dhaawac iyo dowlad la'aan innagana waxay nagu tahay karaamo darro iyo dowlad la'aan iyo ninkaa walaalkeena sida si xaq darraa nooga maqan codsiba meelaa loo dirayaa codsi waxaa loo diray dowladda soomaaliya laakiin aniga mid ka muhiimsanan sheegaynaa waxa weeye een, ilaahay subxaana wa tacaala isaga awood leh ninkaas cadowga haysta gacantiisa allah ka soo bixiyo cadowgaa gacanta haysta allah ka soo furto cadowgaa haysta allah ka soo furto
waxaana ku ka dalbayaa si sharaf leh oo maaragtay eh, hambal ah inaan ra-iisul wasaaraha ka codsanno inuu arrintaas uusan dhayalsan Eh, waxaa maanta qorraxdoo kulul intaasoo kun oo qof soo bannaanka soo istaajiyey waxay tahay gubasho ay ka gubanayaan marka sidaa la ajligeed waxaan leeyahay mudane ra-iisul wasaare een, maaragta ilaahay kuu fududeeyo waxaan kaa codsanaynaa inaad dalbatid dowladda biljam oo xaqdarro ku haysata maxamed cabdi xasan inaad ka dalbatid inay kugu soo wareejiyaan markaasna aad u keentid dalkiisi soomaaliyeed aad keentid
dibadbaxan maanta ka dhaca magaalada cadaada ayaa ku soo aadaya xilli ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya uu ku sugan yahay dalka biljinka iyadoona dalkaasi in ka badan afar sano uu ku xiran yahay ganacsada maxamed cabdi xasan maamulka galmudug ayaa maanta sana jirsaday iyadoo siyaasiyiinta ay ka hadleen waxqabadka sanadkaas ee maamulka galmudug aynu ku horumarno warbixin uu noo diyaariyey waryaheenna saadiq cabdi shidane saadiqlaki saddexdii mey maanta oo kale doorasho ka dhacday cadaado ayna ku baratamayeen ilaa iyo saddex murashax ayuu axmed ducaale geelle xaaf ugu dambayntii ku soo baxay noqdayna madaxweynaha galmudug madaxweyne xaaf oo isagu xilkan isku soo taagay ka gadaal markii uu iscasilay madaxweynihii hore ee galmudug cabdikariin xuseen guleed ayaa markii la doortay kadib waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid ahaa wax ka qabashada amniga dib u heshiisiinta iyo sidoo kale isku keenida galmudug iyo ahlusunna inkastoo madaxweyne xaaf uu ku guulaystay isku keenida galmudug iyo ahlusunna haddana waxaa jira waxyaabo badan oo qubaradu ay sheegayaan in sidii la rabay aan loo marinin madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf dhinaca dib u heshiisiinta ayuu soo hadal qaaday durbadiiba dib u heshiisiin ayuu bilaabay isagoo socdaal ku kala tegay deegaano dhowra hase yeeshee sida ay qabaan xeeldheerayaasha siyaasaddu inta badan mahirgelin dib u heshiisiintaasi dhinaca kale axmed ducaale geelle xaaf waxyaabihii uu ballan qaaday waxaa ka mid aheyd in ahlu sunna ay galmudug ku soo biirto taasi waa ay dhacday oo heshiis ka dhacay magaalada jabuuti ee caasimadda dalkaasi ayaa la isla gartay in labada dhinac ay midoobaan islamarkaasna waxyaabaha dhinaca ahlu sunna ay tabanayaan xal laga gaaro inkastoo labadii maamul ay midoobeen haddana waxaa laisku dhafay hay-addii sharci dejinta oo xildhibaanadii ahlu sunna iyo kuwii galmudug la isku dhafay tiradu waxay noqotay tiradii hore ee xildhibaanada kuwo ka badan inkastoo siddeetan iyo sagaalkii xildhibaan ee hore ee galmudug ay ku yimaadeen cod ay ka haystaan dhaqanka ay matalayaan waana su-aal weyn oo taagan ballanqaadyadii madaxweyne axmed ducaale geelle xaaf oo ay ka mid ahaayeen dib u heshiisiinta waxaa jira cabashooyin ka soo yeeraya dadka iyagu dhistay galmudug magaalooyin ay ka mid yihiin cadaado cabudwaaq ceeldheer iyo sidoo kale magaalooyin kale ayaa ilaayo hadda waxaa ka soo yeeraya cabashooyin isdaba jooga kuwaasi oo ku aadan inaysan wax cadaalada ku haysan galmudug aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay saadiq cabdi shidane dhinaca kalena qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo jeeda maamulka galmudug ayaa ku tilmaamay in axmed ducaale geelle xaaf uu horumar ka sameeyey maamulka galmudug iyadoo dhinaca kale ay taagan tahay dhaliilo ku aadan maamulkiisa oo in badan deegaano ka mid ah maamulka galmudug ay sheegeen inay iskaga baxeen maamulka siyaasi maxamed cabdulaahi dhagacadde oo ka mid a siyaasiyiinta ka falanqooda arrimaha soomaaliya iyo kuwa caalamka intooda ayaan goordhoweed oo idaacadda aan soo gelayay iiga warbixiyey bal waxa u qabsoomay madaxweynaha maamulka galmudug iyo naaquska uu sameeyey inta uu xilka uu hayay siyaasiga oo arrintaasi ka hadlayeen hadalladiisa waxaa ka mid ah
waxaa jira marka laftigeeda waxyaalo badan oo dib u dhacyo ah oo ay kamid tahay in maxaa la yidhaahdaa dhinaca dhaliilo ka jiro oo intii hore galmudugtii hore in buuq siyaasadeed uu ka taagan yahay oo laba jeer markii labaad uu wajahayo maaragta mucaarada xoogan ugu imaanaysa baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug inkastoo markii hore dhinaca dowladda federaalka ah uu culaysku uga yimid laakiin inkastoo ku guulaystay inuu maaragtay iska caabiyo haddana waxaa muuqataa in mar kale uu culays wajahayo maadaama lagu dhaliilayo inuu maaragtay maamulka galmudug gacanta ka geliyey ahlu sunna ahlu sunnana ay maaragtay iska soo qorteen xildhibaano iyo bedelidda dastuurka marka waxaa la dhihi karaa dhaliilahaas laftigooda waa ay jiraan marka waxaa la dhihi karaa madaxweyne xaaf waxna waa u qabsoomeen maamulkiisa intii uu joogo waxna maaragtay dib u dhacyahana waa ay jiraan injineer dadka siyaasadiisa naqdiya xaaf waxa ay leeyihiin maalinta uu qabto xilka meel ka daran ayay maraysaa maanta galmudug oo beelo badan oo markaasi midaysnaa ayaa maanta kala tegay iyada taas makuu muuqataa
wallaahi dee dhaliishu waa ay jirtaa laakiin waxaa laga yaabaa haddii laga badbadiyo culays badan a imaanayo laakiin waxaan isleeyahay dhaliilo waa ay jiraan la tabanayo laleeyahay maaragtay lafasha la-aanaa jirto beelaha qaar sida beesha degta ceel dheer beesha degta gaalkaxayo beesha degta cabdwaaq beesha degta cadaado beesha degta xeraale iyo beelo kale oo maaragtay dhaliilo ka qaba habka maaragtay wax loo qaybiyo iyo qaabka ay wax u socdaan laakiin waxaa la dhihi karaa si guud galmudug maanta waxaa isku furantay magaalada gurcaalo geesta iyo gaalkacyo oo taargadii iyo ee dowladnimadii galmudug calankeeda uu ka bambanayo waxaa kaloo jirta xuduudda ee, maxaa la yidhaha magaalada la yidhahdo balambal iyo hobyana waxaa muuqata in maaragtay ee, laisku marayo Ee, waxaa muuqata ciidamada oo kale inay howl qabteen marka dhaliishu waa ay jirtaa oo dhaliisha dadku dee uu- siyaasiyiinta waxay arkayaan waxay tahay ee, ku xadgudubka oo dastuurka oo kale oo qaabka la sameeyo ah in ee, ee, ururka ahlu sunna gacanta laga geliyo dastuurka ayagoo ay iska qorteen iyo baarlamaanka tirada badan iyo baarlamaanka oo ay kusoo dareen xubnahan deegaanka ahayn waxyaalahaasoo dhan tirada badan waa ay jirtaa oo laleeyahay madaxweynihii dee dowlad goboleedkii oo dhisnaa ayuu gacanta ka geliyey urur ee, dhaliilahaasoo dhan waa ay jiraan laakiin waxaan isdhihi karaa laftigeeda dhinaca kalena waxqabad ayaa jiray oo socday oo dowladnimada oo ugu horeyso rajada ka socota ee, magaalada hobyo iyo dekeda hobyo iyo mashaariicda kale la rajeynayo ah dhismaha wadooyinka iyo garoomada
Eh, dhinaca kale waxaa leeyahay heshiiskii dhowaan ay gaareen isaga iyo maxamed xaashi oo ah ku-xigeenkiisa iyo guddoomiyaha baarlamaanka iyo qaar ka mid a ururada beesha caalamka madaxweyne xaaf waa diiday sidoo kale xildhibaano ka tirsan baarlamaanka ayaa wada in magaaladan cadaado oo xaruntii baarlamaanka ah in ay ku shiraan iyada maxay keeni kartaa isleeda labadaas qodoba
Ee, waa tii hore aan kugu sheegay madaxweynuhu mar kale wuxuu wajahayaa mucaarado uga imaanaysa siyaasiyiinta kasoo horjeeda Ee, isagana waxaa muuqata inuu maaragtay barnaamijka uusan si dhaba u wajahin waxay ahayd inuu la fadhiisto waxay ahayd inuu maaragtay barnaamijkaas uu uu hadda inta uu maaragtay barnaamijku fudud yahay uu dadka maaragtay wada xaajood la galo haddii kale waxaa suurtagala inay maaragtay culays siyaasadeed ku keento oo mar kale ee uu wajaho maaragtay inay baarlamaanka inta fadhiistaan ay xilka ka qaadi karaan waana waxyaala hore u dhac la arkay marka waxaan dhihi karnaa eh, waa ay jirtaa waxyaalahaas iyo culeysyada siyaasadeed oo jira oo madaxweynaha haysta waxaana muuqata inuusan maaragtay eh, madaxweynaha dhaliilaha loo tirinaya waxaa ka mid ah codkaasi waxa uu dambeeyey siyaasi maxamed cabdulaahi dhagacade oo ka faallooda arrimaha soomaaliya kuwa caalamka intoodaba oo ka warbixinayay sanadka u jirsaday madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geelle xaaf waxyaabihii uu qabtay iyo wixii uu ka tegay intaba iminkana maalinta saxaafadda caalamka oo maanta ku beegan ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee nosoj ayaa u hambeliyey suxufiyiinta soomaaliyeed oo maanta ay ku beegan tahay maalinta saxaafadda caalamka guddoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj maahir jaamac aadan oo la hadlayay codka gobolada dhexe ayaa sheegay in suxufiyiinta soomaaliyeed ay u rajeynayaan inay barwaaqo ku gaaraan sanadkan sanadkiisa kale isagoona sheegay inay dhammayn doonaan tacadiyada gudaha dalka loogu geysto saxafiyiinta soomaaliyeed maahir oo codka gobolada dhexe la hadlayana hadalladiisa waxaa ka mid ahaa aad baad umahadsan tahay Ee, ee, ururka suxufiyiinta qaranka soomaaliyeed ee masaj waxaa uu hadda ku jiraa ee, munaasabadaha kala duwan ee ka dhacaya guud ahaan ee, dalka Ee, kuna saabsan maalinka xurriyadda saxaafadda ee adduunka oo ku beegan saddexda may waxaadna dareemi karaysaan ee, xaflado ka dhacaya had- hadda midaan ku sugannahay ay tahay magaalada muqdisho oo ay ka socoto beerta nabadda ee, halkaas oo ay isugu yimaadeen ilaa in ku dhow boqol wariye oo gebi ahaan rag iyo dumar isugu jira kana hadlaya xaaladaha iyo ee, arrimaha la xidhiidha dhinaca ee, xorriyadda saxaafadda dalka marka munaasabadahan ee, waxa ay ka dhacayaan guud ahaan dalka oo uu soo qabanqaabiyey ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj Ee, hadda waxaan ku sugan nahay waa munaasabadii ee, koowaad ee ka dhacaysa ee, gudaha ee, beerta nabadda magaalada muqdisho Ee, waxaana ay la xiriirtaa ee, maalinta xorriyadda saxaafadda adduunka waxaa goobjooga weriyaal ee, xirfadlayaal xirfadlayaal saxaafadeed ee, mas-uuliyiin dhammaantoodna runtii ee, kelmado ka dhaxaya ee, qiimaha maalinkan ay leedahay ahmiyadna lagu saarayo ee, in lasii xoojiyo dhaqdhaqaaqa xorriyadeed ee saxaafadeed ee dalka waxaana jecelnahay in ay ururka nas ku soo bandhigo ee, halkaasi ee, waxyaabihii xagga xorriyadda saxaafadda soomaaliya ee isbeddelka sameeyey ee sanadkan iyo kii lasoo dhaafay ee, iyo waxyaabaha ee, runtii weli sii jira ee u baahan in isbeddel laga gaaro intuba marka munaasabadda hadda waxaynu ku sugan nahay waa tan muqdisho waxaan jecelnahay markaan soo gebagabayno inaan idin siino war dhamaystiran insha allah waata aad iyo aad baad u mahadsan tahay guddoomiye codkaasi waxa uu dambeeyey guddoomiyaha ururka suxufiyiinta soomaaliyeed ee nosoj maahir jaamac aadan oo la hadlayay maanta codka gobolada dhexe isla maalinta saxaafadda caalamka ayaan ku guda jirnaaye ergey gaarka ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya ayaa bogaadiyey geesinimada iyo dadaalka saxafiyiinta soomaaliyeed ee maalinta saxaafadda adduunka saddexda maaj sannad kasta maanta oo kale a waxa ay u astaysan tahay maalinta saxaafadda adduunka ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael kitin ayaa maanta bogaadiyey geesinimada iyo dadaalka suxufiyiinta gudaha dalka soomaaliya ka shaqeeya waxaan soo dhoweynayaa boqolaal suxufiyiin soomaali ah oo gudanaya waajibaadkooda shaqo oo ay dhici karto inay halis la kulmaan mararka qaar ayuu yidhi kitin oo hadlayey warbaahinta saxda ah ee madaxa bannaan waa mid laga maarmaan u ah dhammaan bulshooyinka dimuqraadiga ah waa habab muhiim ah oo lagu xoojiyo awoodda si loo xisaabtamo ayuu yidhi waa qayb muhiim u ah saxaafaddu si ay u qabato shaqadoodu waa in lasoo afjaraa dhaqanka ciqaab la'aanta ah nasiib darro ayaan ku tilmaamayaa dembiyada ka dhanka ah suxufiyiinta waana sii fidayaan sida aan u aragno haddii aan joogno gudaha soomaaliya xuska sanadkan oo maanta ku beegan waxaa halkudhig u ah isku dhelitirka awoodda warbaahinta cadaaladda iyo kala dambaynta sharciga halkudhigani waxa uu si gaar ah ula xidhiidhaa soomaaliya sida laga soo xigtay guddiga fadhigoodu yahay new york ee ilaalada suxufiyiinta ee marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano c b g qofna looma horkoonin cadaaladda dilka labaatan iyo lix saxafi muddo toban sano ah iyo sannadkii saddexaad oo isku xiga oo soomaaliya la siiyey rikoorkii ugu xumaa ee dunida ee xalinla'aanta dilalka suxufiyiinta sida ku cad tusmada dadka dembiyada gala ee ciqaabta ka baxsada ee warbaahinta guddiga ilaalada suxufiyiinta ee marka magacooda loo soo gaabiyo loo yaqaano c b g ee labada kun toban iyo toddobada kooxda xuquuqda aadanaha iyo ilaalinta ee howlgalka qaramada midoobay ee taageerada soomaaliya unsom taas oo master kitin uu hogaaminayo ayaa diiwaan geliyey xadgudubyada sii socda ee xuquuqda xorriyadda hadalka oo ay ku jiraan cilitaan ama hakinta toban iyo afar warbaahineed oo ku yaala soomaaliya intii u dhexaysa agoosto labada kun toban iyo lixdii ilaa maarso labada kun toban iyo sideeddii iyo xadhig aan sharci waafaqsanayn oo xabsi ku hayn boqol soddon iyo kow qof ah sababo la xidhiidha xurriyadda hadalka ee isla muddadaas ergeye gaarka ah ee qaramada midoobay ee soomaaliya ayaa ku booriyey xubnaha baarlamaanka federaalka ah inay dib u bilaabaan wadahadalkooda ku aadan dib u habeen lagu sameeyey sharciga saxafiyiinta soomaaliyeed ee labada kun toban iyo lixda isla markaana tixgelin siiyaan liiska wax kabeddelka ee sharciga ee sannadkii hore u soo gudbiyeen ururada saxaafaddu unsom iyo xaafiiska qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqda aadanaha ayaa soo saari doona warbixin guud sannadkan aakhirkiisa oo faahfaahinaysa xayiraadda sii socota ee ku aadan xorriyadda saxaafadda ee soomaaliya maadaama ay si wada jir ah u baahiyeen warbixintii labada kun toban iyo lixda ee xuquuqda xorriyadda hadalka qoraalkan ayaa maanta ka soo baxay xaafiiska ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobe u qaabilsan soomaaliya michael kitin halka warkaasu inkaga imaanayo waa istuudiyaha labaad ee warbaahinta codka gobolada dhexe ee magaalada cadaado akhbaaraadka caalamka warkeenna duhurnimo maanta aad ku maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn qaramada midoobey ayaa donald trump ka codsatay inuusan ka bixin heshiiskii nukleerka ee dowladda iiraan ay la saxiixdeen quwadaha caalamka xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres ayaa ugu baaqay madaxweyne donald trump inuusan ka bixinin heshiiska caalamka ee looga hortegayo in iiraan ay yeelato hub nukleer madaxa qaramada midoobey oo la hadlaya b b c da ayaa sheegay in qatar loogu jiro inuu dagaal dhaco waa haddii la dhowri waayo heshiiskii quwadaha caalamka ka dhexeeyey iyo ee ku saabsanaa barnaamijkeeda nukleerka sannadkii labada kun toban iyo shantii la gaaray madaxweyne donald trump ayaa si weyn uga soo horjeestay heshiiska oo xadidayo in iiraan ay kobciso barnaamijkeeda nukleerka si ay ugu dalbato in cunuqabateynadii saarneyd laga qaado si dalkaasi ay dhaqaalo u soo galaan madaxweynaha maraykanka ayaa la filaya in toban iyo labada bishan mey uu go-aan ka gaaro heshiiskii iiraan guud ahaan warkii duhurnimo oo maanta aad kala socoteen warbaahinta codka gobolada dhexe ee magaalada cadaado warkana maanta uu idiin soo saaray idinlana socodsiinaya anigoo ah cabdulaahi xaaji aadan waa inaga intaas intaan warkan warkii xiga aan ku kulmi doonno waa anigoo ah cabdulaahi xaaji aadan iyo bahdii warka igala qayb qaadatay oo inkaga tegaysa hadduu alla idmo dhammaantiin iyo dhammaantaya waxaan inkaga tegaynaa sidaas iyo nabaday
toddobaadkanna la soco ku-celiska qaybtii koowaad ee riwaayaddeenii wejiyada badnayd ee sahanka nolosha heestii daahir ee musuqmaasuqa ka hadlaysay ee caan baxday waxay suxufiyiinta daaqsan ku baraarujisay mooge iyo howlihiisii kalluumaysiga sharci darrada ahaa marka mudane mooge weli waxaad ku adkaysanaysaa in aadan shatiyo kalluumaysiga siinin maraakiibta ajaaniibta ah waa waxay iigu qosolka badnaa een weligay maqlo sidaanu bixinayaa shatiyo oo yaan ahay anugu marka aan bixinayo shatiyo kalluumaysi waa yidhi sidee mudane adigoo raalli ah haddii aan su'aal kale ku weydiiyo marka biyaha maxaad mar walba ka doontaa adigu su'aal nooceeha ayaad i weyddiinaysaa haddii aan dhinaca kale u dhigno kalluumaysatadu waxay biyaha u aadaan inay soo kalluumaystaan burcadbadeeduna waxay u aadaan halkaas inay maraakiib ku soo afduubtaan haddaba mooge muxuu u aadaa biyaha muxuu ka doonaa
mooge ma aha qof gacmaha isa saarta marka la weeraro wuu ka falceliyaa halow shaqo weyn ayaa ku haya waxa aan kaa rabaa inaad xeebta timaaddo ood la timaaddo fidmo wadayaal badan badan si axmaqnimaha u dagaalamo oo bilaha naxariis dadka u laaya
xaawakiin waxa ay daandaansanaysaa mooge si ay uga hesho waxa ay rabto xaasxaasiyaa tahay xaaskaaga ma noqonayo mana sii ahaan doono ma fahanta mooga ima qashii daraaqadayda hadda dhegaysta naagtan waala waxay rabtaa in aan furo si ay u raacdo burcadbadeedka xunka oo kaaliyaa tahay yaad ismooda markaad ixugminaysa mooge iimaan laawo yahow musuq maasuq ah oo qalbiga lahayn oo weliba bulshadii reer daaqsan inaad xadid mooyee wax kale aada u qaban tuug baa taa musuq maasuq ah intaa in ka badan ma xamiili karo adiga iyo qoyskan oo dhan ma xamiili karo sheekh waan iska furay ma raba hadda waxba kama raba haydaysa aniga kacaysa gabadhaada
laakiin furriinku ciyaar ciyaar kuma yimaado laakiin hal mid ayaan kaaga tegaya haddii aad doqoni mooday waad qaldan tahay teeda kale waxaan kuu sheegayaa waad qaldan tahay oo waad qaldan tahay ilmahaagan burxadbadeedka ha qaado midna ha ilaawin wiilkayga su'aayb lugna ma dhaqaajinayo kumana hawoonaysid inaad qaadatid anaa qorsanayo oo ila joogaya
kala soco ku celiska qaybta koowaad ee sahanka nolosha oo sidoo kale loo yaqaano daaqsan buuqa jahawareerka jacaylka iyo dareenka xanuun ee ay riwaayaddu xambaarsan tahay taasi oo ka soo geli doonta idaacadda codka gobollada dhexe jimce kasta saacaddu marka ay tahay labada iyo barka galabnimo iyo toddobadiyo barka fiidnimo hamuugaan inaad fariin qoraal gaaban noogu soo dirtid nambarka saddex shan afar iyadoo wax lacaga aysan kaa go'aynin nala wadaag aragtidaada ku aadan bandhigga kulanti dambe oo xiise leh